habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo salaaso ah bisha disembarna waa lix sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka v o w somaali com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka qabsaday magaalada aadan yabaal iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka hadlay islamarkaana ku baaqay gargaar la gaadhsiiyo dhulka laga qabsaday shabaab waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeennii iyo degaanadeennii oo shan iyo tobanka sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda muwaadinnimo ay lahaayeen inay helaan waaya midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda
waxaa kale oo aad maqli doontaan dadweynaha iyo mas-uuliyiinta reer hiiraan oo diiday islamarkaana sheegay inaanay oggolaan doonin jidgooyo dambe oo deegaankaasi laga sameeyo
tuugadaa raalli kama nihi islaamka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xidhan ciddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida shixnadii ugu horreysay ee maraakiibta raashinka sida ee ka baxa dalka ukrain tan iyo markii ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka ukrain ayaa gaadhay wadamada geeska afrika goor dambe oo isniintii shalaya raashinkan oo ahaa sareen amaba qamadi xaddigiisa lagu qiyaasay shan iyo labaatan kun oo tan ayaa ku xidhay dekadaha magaalada jabuuti halkaasi oo looga sii gudbin doono dalka ay dariska yihiin ee ethoobiya xilli gobolka geeska afrika ay ka jirto abaar aad u daran oo keentay cuntayaraan iyo macluul meelaha qaar war ka soo baxay safaaradda ukrain ee adisababa ku taalla ayaa lagu sheegay in shan iyo labaatanka tan ee qamadiga ah ee ukrain soo dirtay uu ka duwan yahay sareenka ama qamadiga ay qaramada midoobay ku caawinayso gobolka geeska afrika oo la sheegay in ay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada ee w f p ay haatan soo rarayso warku wuxuu intaasi ku darayaa in toddobaadka soo socdana la filayo in qiyaastii soddon kun oo tan oo kale oo qamadi ama sareeni uu gaari doono dalka ethoobiya iyadoo shixnada saddexaad oo shan iyo labaatan kun oo tan ka kooban iyadana loo dirayo dalka soomaaliya hogaamiyeyaashii afgembiga ee dalkii suudaan ka dhacay islamarkaana ah kooxda horboodaysa dimuqraadiyadoonka dalka suudaan ayaa xalay to qalinka ku duugay heshiis la sheegay in lagu aasaasayo dowlad kumeel gaada oo siyaasiyiin raydi ay hogaaminayso oo ka dhalata amaba ka hana qaada dalka suudaan hase ahaatee qaybo dhowr ah oo siyaasiyiinah oo ay ku tashanayeen markii hore inay garabka ka qabanayaan ayaa heshiiskaasi sida ay rabeen aan u qaadan islamarkaana ka baxay mana jirto ilaa hadda muddo cayiman oo ay calaamadiyeen oo ay hirgelinayaan xukuumadda ay qorsheynayaan dalka suudaan oo afgembigii xukunka lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheeraa cumar xasan al bashiir wixii ka dambeeyeyba la daalaadhacaysay xasilooni darro siyaasadeed iyo dhaqaale xumo waxaa haatan usii raacay qiimaha miceeshada iyo shiidaalka oo cirka isku shareeray kadib markii dagaalka uu ka dhacay dalka ukrain taasi oo ah wadankii uu uga imanayay badi raashinka qamadiga heedda sareenka iyo weliba waxyaabaha kale sidoo kalena dalka suudaan waxaa dhowaanahan ka jiray isku dhacyo beelaha ah oo ay ku dagaalamayaan deegaanada qaar dalalka imaaraadka carabta iyo ukrainna waxa ay kala saxeexdeen heshiis ganacsi oo la sheegay in uu si rasmiya u dhaqangeli doono bartamaha sanadka soo socda ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka wasiirka ganacsiga ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa warbaahinta u sheegay in imaaraadku ay dhexdhexaad ka yihiin dagaalka u dhexeeya labada dal ee ukrain iyo ruushka sidaasi daraaddeedna ay soo dhoweynayaan wadaxaajoodka iyo heshiisyada ganacsi ee u bilowda iyaga iyo ukrain heshiiskan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay imaaraadku la galaan waddan ku yaala qaaradda yurub waxaana uu daba socdaa qorshe maalgashi oo la sheegay in uu ku baaqay madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski xilli uu socdaal ku marayay wadamada khaliijka carabta bishii februari ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen v o a fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir saddexdii cisho ee lasoo dhaafayba halkaasi uga socday ka qaybgalayaasha madasha aragti isweydaarsiga ee macadka cilmi baadhista iyo daraasaadka ee heritage warbixintan waxaa gabagabadii shirka halkaasi ka soo diray wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse munaasabadii xidhitaanka ee rasmiga ahayd ee shirka sanadlaha ee lixaad ee maxadka aragti wadaagga ee heritage ayaa laga soo gebagabeeyey magaaladan jabuuti waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay saamaynta adag ee isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay deegaanka sidee aan dib ugu soo celinaa wixii muddada dhibaatays aan dhibaataysna soomaaliya dhibaataa ka dhacday wadooyinkii daaraha ma burburin environmentga aan naga burburay duruufaa nagu kallifay environmentga inaan gacanteena ku burburiyo geedaha jara dhuxul ka dhiga alwaax ka dhiga inta ka wixii oo dhan mara u xirnaa jirin oo dhowrsanaa jirin halla halla halla gala muxuu halla waxay dib marka inaan ugu noqono sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqay muxuu ahaay bishii oktoobar kun iyo labaatankeedii soomaalida cagaaran green soomaaliya anagoo qabarkeenna iyo awoodeenna matabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa halguyiri taako isuma iskuma hubna ee tabar aan guurno ninkeeda yaa waxaan baahideenna waxaan u dhaweyn laakiin hal milyan oo geed soomaaliya in lagu beero barnaamij ah ayaan qaadanay oo bilowday oo socda hadda marka ilaahay idankiis soomaaliya anigu waxaa cimrigayga ilaahay gaarsiiyey inaan soo arkay dhulalka qaarkood maroodi daaqayo oo jooga ayaan soo arkay maantana maroodi iska dhaafa sagaaro in laga helo u malayn maayo dhulkii sida uu u baaba-ay oo maxaankuda u nabaad guuray oo oo muxuu ahay lamadegaannimada ugu sii socdo laakiin waan soo celi karnaa sida aan shabaab isugu tagnaan muxuu ahay cimilada iyo hagaajinteedana waa isugu tegaynaa haddii alla yiraa waana soo celinayna madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa isna ka xoog warramay dhibaatooyinka aadka u adag ee isbeddelka cimiladu ay u geysteen dunida maanta mawduucu climate change baa la yidhaahdaa isbeddel cimilada wax adduunka oo dhan haysta weyn adduunkuna in dee dhibana ah oo climate changegan victim u ah iyo in dambiilayaal dadkii hore u maray waxay damceen in ay keliyeystaan horumarkooda wixii ay chemicals ku bedeli karayaan oo dhan ku bedelaan wixii uu keeni karay dhibaatooyinna aanan danka gelin iminka korkii de kowkabkii baa halis ku jira nin faransiis oo jacques shirac la odhan jiray baa yidhi kowkabkiina planetkiina waa kaa ololaya annaguna dhan kalean eegaynaa dembigii iyaa leh maxkamadna isma taagin haddana cilmigii xaggoogaama ka imanaya haddana aqoontii xaggoogaanbuu ka imaya haddana ma sheegayaan in ay dhibanayaashani aan nahay annagu in ay noo aqoonsadaan inay naga gardarnaadeen oo planeetkani dad kalaa idinla nool ee sidan waa lagu baaba-ayaa aanan la oranin weli uma jeedaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
v o a washington ayaad nagala socotaan magaalada qaahira ee dalka masarna waxaa ka dhacay shir lagaga hadlayo abaaraha soomaaliya waxaa ka qayb galay wakiilo matalaya dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee jaamacadda carabta warbixintan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe xuseen cismaan saxnuuni madax sare oo ka tirsan ururka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay ayaa maanta ku qabtay xarunta jaamacadda carabta ee kaahira shir looga hadlayay xaaladda abaaraha ee dalka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ergeyga gaarka ay madaxweynaha ee arrimaha bani-aadamnimada iyo danjiraha soomaaliya u fadhiya masar ahna wakiilka jaamacadda carabta ee dalka soomaaliya sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay-adaha gargaarka carabta qaramada midoobay iyo hay-adaha daneeya howlaha gargaarka iyo bani-aadamnimada si ay isugu dubaridaan qorshahooda shaqo iyo dhaqdhaqaaqooda si ay wax uga qabtaan xaaladda cuntada ee kasii daraysa dalka soomaaliya ergeyga madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa si weyn uga mahad celiyey sida deg deg ah ay uga soo jawaabeen qabashada shirkan muhiimka ah ee lagu dhaqangelinayo go-aankii ka soo baxay shir madaxeedka wadamada carabta ee bishii hore lagu soo gebagabeeyey dalkaasi aljeeriya ujeedka shirkan lagu qabtay xarunta jaamacadda carabta ayaa ah in la isku duwo howlaha iyo dhaqdhaqaaqa wax looga qabanayo xaaladda cuntada ee kasii daraysa soomaaliya iyo in la iska kaashado abaabulka dhaqaale ee mustaqbalka dhow iyo midka fogba si wax looga qabto xaaladda bani-aadamnimo ee dalkaasi soomaaliya ergeyga madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ugu baaqay jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay in ay si deg deg ah wax uga qabtaan gurmadka loo fidinayo shacabka soomaaliyeed danjire ilyaa sheekh cumar abuubakar safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dalka masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta ayaa dhankiisa sheegay muhiimadda uu leeyahay shirkani oo ah mid lagu taageerayo soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu ku sugan yahay xaalad cakiran oo u baahan gurmadka carabta iyo beesha caalamka waxaan ku xisaabtamaynaa dowrka jaamacadda carabta ee uu hogaaminayo xoqeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd si ay ula xiriiraan hay-adaha gargaarka carabta iyo kuwa caalamiga si ay u taageeraan soomaaliya ayuu yidhi danjire ilyaas sheekh cumar safiirka soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatada ay soo gaartay in ka badan saddex dhibic laba milyan oo qof oo soomaaliyeed ah kuwaasoo ay ku jiraan ilaa iyo laba boqol shan iyo afartan kun oo qof oo ku khasbanaaday in ay ka barakacaan guryahooda si ay cunto iyo biyo u raadsadaan gaar ahaan gobolada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya shirkan oo ay ka qaybgalayaan madaxda jaamacadda carabta oo uu hogaaminayo xoqyaha guud ee ururka ku bahoobay dalalka carabta axmed abulkayd ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan go-aano deg deg ah oo wax looga qabanayo abaaraha ba-an iyo cuntayarida ka taagan dalka soomaaliya xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmiya u xaqiijiyey in ciidamada dowladda soomaaliya ay qabsadeen amaba ay la wareegeen degmada aadan yabaal oo ku taala shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale degmadaasi la sheegay in degmada keliya ee haatan al-shabaab kusii harsan ee ka tirsan gobolkaasi shabeellaha dhexe ay tahay degmada la yidhaahdo ruunirgrood maalintii shalay ayay ahayd markii la sheegay in ciidamadu ay la wareegeen aadan yabaal inkastoo xalayto ay dibadda ku hoydeen iyadoo walaac laga qabay in qaraxyo iyo waxyaabo kale halkaasi lagu sii ragibay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo jeediyey khudbad uu kaga hadlay dagaalka shabaab iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee laga saaray kooxda ayaa bogaadiyey in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saakay ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dullay jiray waa ka guureen waa ka hureeleen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiila iyo mambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteenay kaxeeyeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabka jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sida raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceeloo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleo laga sii eriyey kuwii horeo laga soo eriyena sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha shan iyo toban sano ayay dalka joogaan dadka soomaaliyeed shan iyo tobankaa sano jacaylkood iyo rabitaan dadka soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin cabsigelin tahdiid muxuu ah ceebeyn yani dadka karaama dilid ayay ku joogeen boob dhac ay dhacaan ayay ku joogeen maanta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cisigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay
madaxweynuhu waxa uu sheegay in gobolka shabeellaha dhexe in ay shabaab kaga sugan yihiin oo keliya degmada ruunirgood isagoo tilmaamay in saacado gudahood laga xoreyn doono wuxuu sheegay dowladda ay ka shaqaynayso in deegaanada laga xoreeyey si deg deg ah looga hirgeliyo adeegyadii arrimaha bulshada shabaab waa tegey waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo degaanadeenni oo shan iyo tobanka sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaya midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba soomaaliyeed intay isku tagaan degaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu aha iskuol ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad kaga shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagantahay madaxweynaha ayaa ururka al-shabaab ku eedeeyey in ay si ula kac ah u barakiciyeen dadkii degmada wuxuu kaloo xusay in shabaab markii ay ka baxayeen aadan yabaal ay ceelashii biyaha ka sii furteen bamkii biyaha soo saarayay meel kasta oo laga eriyey oo laga eriyey ceelka biyaha ku yiilay ayay mambada ka sii siibteen saakay ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada aadan yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dullay jiray waa ka guureen waa ka hureeleen kuma ayan dagaalamin xataa ceelashii biyaha ku yiila ayay mambadii ka siibteen dadkiina inta afduubteenay kaxeeyeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo lidama duqayn karo lidama waxayn karo ayagoo leh nimanku waa nimankaas awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn baabuurta shacabka jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sida raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana aadan yabaal ayay ka siibteen labadii ceeloo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaleo laga sii eriyey kuwii horeo laga soo eriyena sidaasay yeeleen oo aan mithaal usoo qaato gobolka hiiraan kuwanina siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaanna sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka soomaaliya tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha si kastoo ay ahaato degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo laba boqol shan iyo afartan kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga shabeellaha dhexe saynab abuukar v o a muqdisho
geesta kalena gobolka hiiraan dadka maamulka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in meelihii laga qabsaday ururka al-shabaab ee gobolka hiiraan ay uga digayaan in dhibaato loo geysto dadka mastaafurka jidgooyooyina loo dhigto warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
xilli qeybo ka mid ah gobolka hiiraan uu ka soconayo dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa deegaano ku yaala waqooyiga gobolka waxa uu ka bilaabay ololo dadka looga wacyigelinayo islamarkaana loogu sheegayo ciqaabta uu mudanayo qofkii isbaaro dhigta gudoomiya jeyta ayaa goob fagaaro ah kula hadlay culamaa udiinka odayaasha iyo dhalinyarada deegaanka teedaan xubnihii uu gudoomiyaha la kulmay ayaa dhankooda waxay aqbaleen dalabka gudoomiyaha oo ah in sharciga la waafajiyo haddii la arko koox burcad ah oo jidgooyo u dhiganaya dadka musaafurka sheekh maxamed xasan cismaan oo ka mid ah culimada deegaanka ayaa waxa uu sheegay musiibada ka dhalata dhibka loo geysanayo dadka musaafurka in deegaanka oo dhan ay saameyn karto waxaa laga hadlaa waa isbaarooyin jidka la dhigtay wadankii la xureeyey in isbaarooyin la dhigtay arrintaasoo waxaa laga hadlaa dhibaatada uu leeyahay dulmiga bini'aadamka la dulminaya gaar ahaan midka musaafirka ahu deegaanka dhan uu saamayna qoom dhammaa waxa loo halaagay nin taariku salaada oo uga dhaqdhaqday biyihii meeshii ka cabi jireen markaasee biyihii markay qaadeenay in alle intii xaafad la geey aa ilaahay cadaab ku soo dejiyey nabadoon xasan cabdi madax waxa uu sheegay in kan oday dhaqan ahaan markii horeba ay ka soo horjeedeen falalka burcadnimo
soomaalida waama mahdaa ma taakaa la guuraa mase tabadhaa la yidhi marka taaka waa gaaban tahee lama guuree tabadhaa la guuraha la yidhi waxaa loo leeyahay marka amay taakadii ka sokay tabaru kugu qabata ood gaari waydaa taakadiiba balligaa awooda kuu diiddaa annaga tuugada horaan ula dirirsanayn qalbigaan ka nacnay carabkaan kala hadalnay yaddana awoodaan u waaynay tuugadaa raalli kama nihi islaamka in la dhibo ma rabno in la dhacana ma rabno ninkii hadda wiil daalima aniga hadda midkaaya hadduu jidka galo oo la soo qabto inaan idhaa wiilkiyaa iga xihan ciddiyaa kalena wiilkaa laysoo dee waa xaaraan waxayna noqonaydaa inaan awal raalli ka ahay inuu birina ii dhaansho birina xoogaa macawisii wax kala yimaado gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa isaguna waxa uu goobta ka sheegay in dadka deegaanka aanu marno ogolaan in magacooda la xumeeyo
shabaab oo sidii loo galay aad og tihiinoo jabay hal xamboo ka midoo inuuntu xilligan soo wactamo waxaa idiga ilaali jirnay hadda ma aragteen musaafurkee laydigu kor dhibaatayna inuu soo yidhaahdo ma wax aan u dulqaadan karnaa war allaa idigu dhaarshay aan iska qabanno nimanka tuugada oo magacayna suruxumayna intaan waddada ku soo juraya waxaan soo marnay nin waddada goynaasu uri ninkaa ma taqaana urin maanta ma aqaanaan ku uri dad musaafuroo hadda koortu talaafiya ka qaatay oo gabdhana cadaad ku shabiyuu ma nool yahaan idhi masiibadii kama soo bixin shabaabkii hadduu ka fakada annaga ma naga fakayey waa naga fakayo maray xisaabtu geli doontaa aan idhiya ka taga gudoomiya jeyta ayaa wacad ku maray in tallaabo adag uu ka qaadayo kooxdii lagu helaa iyagoo isbaaro u dhiganaya dadka ku safraya gobolka iyo gobollada diriska la ah
qofka burcadkaahi wuxuu khiyaamo la kulmayo culimmada ay noo caddayso soo ma qofkii aan aqoon xitaa waa loo sheegay waxa adduunka ka jirana anaa sheegaya taaka islaamnimadayda gaasira oo nin muslima maahi haddaan aqbalo in isbaaro la dhigto hadda yaa saaka geed ku xidhan ama isbaara jirtaa nin baa xidhana saakaa naloo daaya arrimaa la leeyahay yo inaan isugu imaan ninkaan dariiqa isku helno war burcadow kuwa jidka gelayow ilmaada reebna kala badbaadiya soo gala ciidamada xoolihiinna ilaashada furmaha nala taga cadowga wax ka dila taasaa idiina taariikh dhaanta idiina nolol dhaantee haddaad diiddaan haddaan guryihiinnu idi tebin oo meelad ku dambayseen aan la weyn waxa aan ka shaqaynayaa baadil ahaa shabaab waaba ka adkaana waana dhammaystirayna horta asaga warkiisu waa iska dhammaaday maalintii halkaa aan ka soo galnay teedaan ee nimankii shaadiinta ceelkaa gubeen harraadkii meeshaan ka jira ka warrama yaa nimcada ma ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ma allaan u noqonaynaa oo ma shukri iyo xamdi aan la imanaynaa mase waa taqaburaynaa islaamkaan dhacaynaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
geesta kalena ah maamul goboleedka jubbaland saraakiisha ciidamada ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallada ay ka wadaan waayihii ugu dambeeyey deegaano ku yaala galbeedka magaalada kismaayo waxaana ay sheegeen inay halkaasi ka saareeyeen miinooyin loo malaynayo inay al-shabaabku ku aaseen sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka ayaa soo dhoweeyey howlgallada lagula dagaalamaya shabaab warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad korneyl gaboobe xasan barre taliyaha ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ayaa v o a uga warramay xaalka deegaanadaasi iyo sida ay markaa ugu guulaysteen in ay miinooyinkii deegaanadaasi la dhigayay ay gacanta ku dhigaan meeshan waxaa ku dhimatay shacab aad u fara badan xoolo aad u fara badan qaybtan hadda inaga dambaysa dhinaca buulo xaaji dadka ku dhintay ilaa siddeed toban qof ay dhan yihiin xooluhuna iyagu xisaab ma leh waddadii kale waddo kasta waxaa la geliyey miino waddan aad hadda soo marteen waad aragteen baan u malayn waxa yaalla ama godka yaalla waxa lagu laayay waa shacabun annaga ciidan ahaana wax khasaaraan nama gaadhin nasib wanaag laakiin shacabkii baa ku baaba'ay dagaalkaasi afar bilood oo toosu socday waana soo abjarray ilaa aan ku guulaysanno ciddii miinadan dhigaysay dhammaanteed inaan laynno waxaan qabannay iyo waxaan laynno aan ka dhigno marka deegaanka waad u jeeddaan saaka waxaad iigu timaadeen cabdulla biroole waa taliska guutada koowaad ee daraawiishta jubbaland kismaayo waxay noo jirtaa konton iyo shan kilomitir maxaan ku dhahday amni waxaa socda waa ujeedaa wasiiro xildhibaano dowladda jubbaland warbaahintii oo idinka ah wax maqan ma lah amnigu waa sugan yahay dhan kasta oo jaha kasta oon inii tilmaamo hadda wax cadow oo ka dhow ma leh waan ku guulaysana inaan ka adkaanno cadowga waana ka adkaanaynaa korneyl gaboobe xasan barre ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen miinooyinkii ugu badnaa islamar ahaantaana ay gebagabadii ku guulaysteen in ay soo afjaraan weeraradii miinooyinka ahaa ee deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ka dhici jiray waxaan isla dabawareegnaba xilli habeennimo aan helay kooxdii dhigi jirtay miinada ee shacabka ku gumaadi jirtay duunyada ku gumaadi jirtay hal qof maanaan ka sii dayn hal qof maanaan ka sii daynin waan ku guulaysannay miinooyin cusub waxaan qarxinnay oo dawladdu ay gacanteeda ku qarxisay labaatan iyo toddoba miino waxaan gacanta ku dhignay sagaal miino oo kumbud ah oo aan qarxin weli khasaarahooda ugu badan meeshu ka gaareenna halkaasi ahayd markaan labaatan iyo toddoba miino qarxinnay sagaal miino aan gacanta ku dhignay iyagiina aan laynay weliba nimankan waxay ahayd niman iyagu miinada samaysan jiray biraha iyo qalabkan baa loogu keeni jiray duurkan bulaxaji ka sokeeya iyagaa samaysan jiray calaayo kulli xaal way noo suurta gashay ama aqoontanada ha ahaato ama sirdoonkannaga ha ahaato waan ku guulaysanay nimanka inaan soo afjaro sidoo kale maamulka jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku doonayaan in ay guluf ku qaadaan kaa oo ay ku doonayaan in ay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan maamulka inkastoo ciidamada maamulka jubbaland aanay u ruqaansan deegaanada ka maqan haddana waxaa jira abaabul xooggan oo ka jira gobolka iyadoona mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay si weyn u soo dhoweeyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka soconaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ahi suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka soconaya deegaano badan oo soomaaliya ka mid ahi dowladda jubbaland waxay hormood ka tahay oo ay taageeraysaa soo madaxweynaha buu ugu dhawaaqay dalad markuu ciidamada la shiraayay dagaalka lagula jiro al-shabaab ee hormoodka ka yahay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud dowladda jubbalandna weligeed waxay ku taamaysay ku baaqaysa si wada jir aynu ola dagaalamo arxalaawiyaasha waxaan hormood ka nahay la dagaalanka al-shabaab haddaannaha dowladda jubbaland haddii aan la idmo intaasaanu soognahay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toos idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o da ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m-ka hal bar toddoba dhibix limaga hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka digay xaalada nololeed ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan yimid xeryaha iyo doorka hogaamiyaasha qaxootiga dhadhaab oo uga qayb qaadan karaan caawinta barakacayaasha cusub shakhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa macallin qaxooti oo fanka bara dhallinyarada xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta qaxootiyadii dhowaan yimid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay haddii aan wax laga qaban xaaladooda in dhibaatooyin fara badan ay ka dhalan doonto islamarkaana xaalado adag oo dhanka nolosha ay la soo gudboonaanayso iyagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ay ku haysatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday tahay dhanka hoyga cuntada caafimaadka iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale asaasiga u ah nolosha qofka biniaadamka waxay sheegeen in hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay dhowr jeer kala hadleen arrimahan iyagoo intaasi ku daray haddaan xaaladooda waxba laga qabanin inay ka dhalan karto dhibaato adagoo dhanka bini'aadanimada ah waxay sheegeen in maalintii cadceedda iyo sidoo kale dabaysha ay ku dhacdo sidoo kaleetana ay jirto in habeenkii uu qabo u dheryahay waxay sheegeen in badan oo ka mid a qoysaskan inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan qaxootiga kale ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan wax badan ooga ogaano dhibaatooyinkan iyo walaacan ay muujinayaan guddiga xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa la hadlay cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo iyo dahba quulle cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo dhammaantood ka digay dhibaatada haysata qaxootiyadan islamarkaana sheegay inay nolol adag ay ku haysato bismillahi raxmaanniim magacayga waa cabdulahi cali aadan gudoomiyaha guud xerada dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha kusoo kordhay soomaaliya iyo etoobiya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimaada xerada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdegsiya hay-adii ka shaqaynaya xeryahan waxba kuma taraan waxaa kaloo jira dad fara badan haween iyo caruur ay ku jiraan oo nafaqa darra ah hayso oo xeryaha imaaday dadka waxaa usii dheer intaas hoy ma haystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbi ay taagyihiin dadkay tuugsaan aad bay u dhibaataysiin marka caalamka iyo bulshada soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan cabdulaahi waxaa tahay guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid ah sidaad sheegtay waxaa ka muuqata nafaqa darro hadday tahay hooyooyinka iyo carruurta dhibaato fara badan ayaa jirta waxaa cabsida aan qabno waxay tii labada kun iyo kow iyo tobankii oo kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii horey noogu imaan jiray waxaad arkaysaa banaanka qaxooti haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitr inay dad soo degeen dadkaana cooshash ay ku jiraan guryo aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysan nafaqadarrada cunto la-aanta biila-aanta in marka daacun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kamay qabanin u n h r baa meesha u ynoo joogta waxbana uma qabanaysa dadka maalinkaas waa la tagi waa lasoo arki waa laga soo noqon dadka waxba looma hayo u n h r waxba uma hayso hay-adaha kale ka hoos shaqeeyan saasoo kale way ka darin waxba uma hayan maxaa ka dhalan kara marka halkaa waxaa ka dhalan karta macluul dadka nafaqadar hadday haysaa way dhimanayaan macluul baa jirta caruur yaryaroo nafaqadara haysa jirta haween oo uurle baa jira haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaadsan marka arrinta hadday sii daahdo dad dhimasho fara badan bay sababi karta qaar way soo lugayeen ilaa meesha ay ka imaan lug bay ku imaadeen marka dadka aad bay u dhibaataysan yihiin maadaama guddiga aad tihiin hadday sii socoto arrintan walaacaad ka qabtaan maxay tahay walaacaana waxaa weye dadkan inay dhammaan doonaan oo korka eh, dadkii qaxootiga ay la deganaayeen ayagoo arkayna ay ku kor dhammaan doonaan haddii aan waxba lala soo gaarin maxaad marka u aanaynaysaan in ay la mid noqon doonto abaartan midii laba kun iyo kuwii tobankii oo qaxooti tiro badan ay imaadeen xeryahan taa waxaa caddaynaysaa dadka hadda imaanaya gobol kasta ay ka imaanayaan eh, oo so- eh, soomaaliya etoobiya ay ka imaanayaan taas marka waxay noo caddaynaysaa dadka markaad waraysid waxay noo sheegeen in xoolihii ay haysteen ay ka dhammaadeen beerihiina ay ka soo carareen inay dhowr sano waxba inay ka tabcin amni xumada ay usii dheertahay marka taan waxaan u caanayna marka haddii mar abaar iyo iyo iyo xoolo la-aan dadka ay hayso in mataqaana t twenty elevenk oo kale ay hayso ay dadkaasa nafaqa darra iyo dhibaatooyin ay u dhiman doonaan aniga magacay waxaa weye maxamed cabdi colow waxaan ahay kam german ifo gudoomiyaha guud ee xarada ifo Een, haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka ku soo kordhay saaad og tahayba oo xarooyinka waxaa ku soo kordhay dadyow fara badan oo ka imaanahaya soomaaliya dadyow fara badan oo soomaaliya iyo Ethiopia- ee, dadkaas marka abaar baa ku habsatay ee, etoobiya way ku habsatay soomaaliya way ku habsatay ee, wadankan kenya oo joogno gobolkan waqooyi bari sidoo kale uu la mid yahay dhibaato ba-an oo aad iyo aad baa xaddeeda u weynta abaartu meel xun bay maraysaa dadkii marka way soo lugaynahayaan gobolladii bay ka soo lugaynahayaan xuduudka ayagoo lugayn bay soo goynahayaan Ee, waxaad arkaysaa markay xarunka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qoraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowga iyo cadceedda ay ku dhacayso ee, yaad arkaysaa caruurtii yaryarkaheed ee maaragtay mujaacada haysay baa meesha daadsan Een, haddaad fiiriso markaa waxaa kuu muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto marka walaacaad qabtaan muxuu yahay Ee, walaaca aan qabno wuxuu yahay haddii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waani doonaan baa muuqato maxaa jira ruux haddaba baahan oo maaragtay geed hoosti iska yaallo oo dhaxanta ku dhacayso quwa ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haystay aysan jirin dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican aysan ku dhaamin haddii marka sii socoto walaaca aan qabno waxaa waayo inay noqon doonto laba kun iyo koob iyo toban sida dhacdoo kale inay socon- ay noqon doonto ayna ka sii darantaa ay muuqato magacaygu waxaa la yidhaahdaa dahba qoole cabdi waxaan ahay kaamjeel leydhi dhagaxley gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley baan ahay dhagaxley waxaa ka jirto xeryaha qaxootiga waxaa ka jira khaasatan xerada annada dhagaxley dad fara badan oo baahano ah oon hoy haysanin oon musqulo haysanin oon biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaadsan baa xarada daadsan dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdega in loo qabto maadaama hadda xilligii cimilada ay roobka uu imaan jiray ay soo dhowdahay dadkaasoon musqul lahayn oon hooy lahayn haddii maxaan ku dhahay uu roobka ugu yimaado waxaa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macaluul baa jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku haddii uu baahdo midka waxhaysta waxaa halisa inay uu maxaan ku dhahaayey uu uu wixiis inuu ka xoogo isku dayo waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay-adaha samafalka indhahay ka qabsadeen dadkaas dad yar baa kaar la siiyey oo maxaan ku dhahaayay wax ku helay laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga wuu baahan yahay waa la rafaadsan yahay dad fara badan oo beerihii kasoo beerahoodii abaar ay kaga dhacday hantidii kasoo dhammaatay ilmihii dhexda kaga soo dhidhintaan baa jooga xarada qaxootiga khaasatanna hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdega in lala soo gaaro marka dahabo waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimayn ma ku samayseen maxay tahay se walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee imaanaya xeryaha waxaad sheegteen nafaqa darre inay ka muuqato haweenka iyo carruurta waxaan walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macaluul baa meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahay dadka in wax loo qabto dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo oo hadda maxaan ku dhahay roobkii eh, roob male hadda waxaa weeyaan waxaa dilayso qoraxdii iyo dabaysh hadduu roob sidaa ugu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan olin baa dhici Eh, dumarka markii aad fiiriso waa xaamilooyin hooyo xaamilo ah baad arkaysaa oo ilmaheedii waxay siisa tala ayadii nafaqadarra hayso cunugiina rafa- nafaqadarra ay hayso waxaa jooga dad waayeello ah oo waxba aan haysanin oo nafaqa aan haysanin dadkii ayaga ahaa aad bay u rafaadsan yihiin wax cunto ay cunaan ma haystaan hoy ay dabaysha dhaxanta ka galaan ma haystaan musqul ay galaan ma haystaan biyo ma haystaan hay-ad kastoo aanaan aan- aanaan u sheeginna ma jirto hay-adaha samafalka waan u sheegnay dadka ayaka ah haddaan gargaar degdega lala soo gaarin dhibaato fara badan iyo macluul baa ka dilaaci xeryaha qaxootiga qurbajoogta waxaa baaqoon u dirahayaa eh, dibadaha jirta ee muslimiinta ee muxsiniinta ah dadka masaakiinta walaaladooda gargaar degdega inay la soo gaaraan wixii ilaahay oo uga soo qaado ha u soo siiyaan ninkii islaam ahoo u soo diirnaxo markaa isu naxariisataan baan aniguna idiin naxariisan buu ilaahay yidhi dadka qurba joogta waxaan ka codsanhayaa inay dadka masaakiinta ayay usoo isxaanfalaan oo wixii ay ku tari karaan ay kusoo taraan kuwaasina waxay ahaayeen cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxamed cabdi colow oo ah guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo iyo dahabo quli cabdi oo ah guddoomisada dhanka haweenka ee xerada qaxootiga ee dhagaxley dhammaantood waxay noogu warramayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyey qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysa doono halabuur qaxooti ah oo koox faneed ka aas aasay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan doorka hogaanka qaxootiga iyo bulshadaba ay uga qayb qaadan karaan caawinta dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku dhibaataysan isla xeryaha balse marka hore dhegeystayaal aan ku biloawno qofka qaxootiga toddobaadka maxamed aadan sugaal waa hal abuur qaxootiga oo ku soo barbaaray kaamka dhadhaab islamarkaana maanso badan ka tariyey duruufaha nolosha iyo waayaha qaxootiga wuxuuna dhowaan gudaha xeryaha ka aas-aasay koox fanka ah si bulshada qaxootiga ah ay u hesho dhalinyaro dhaqanka iyo suugaanta ku matasha bulshada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha maadaama qowmiyadaha kale ee ka jira xeryaha ay leeyihiin kooxafaneed ku matala dhaqamadooda haddaba maxamed aadan sugaal oo ah macalinka koox faneedkaasi laga aasaasay xeryaha ayaan ka wareystay sababaha ku kalifay inuu kooxdaasi ka aas-aaso gudaha xeryaha
maasha allah aada baan u dhowahay magacaygu waa abwaan maxamed aadan sugaal oo ku magac dheer abwaan embesa barnaamijkan aan ku dhowahay waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa bahda v o a oo xilli kastaba jecel in maaragtay ay baraarujiso dadkeeda barnaamijkana waa barnaamij inta badan dadweynaha soomaaliyeed ee aada ula dhaceen marka waan dhowahay
ugu horeyn waa kuma maxamed aadan kule maxamed aadan dadka inta badan hadda waxay i yaqaanaan abwaankii daadayara waa nin ku koray xeryaha qaxootiga kuna dhashay kuna soo waxbartay ilaa haddana jooga
waayahay n dhowaan waxaad xeryaha ka samaysay ama aad ka dhistay koox fan ah oo xeryaha qaxootiga ku nool n qorshahaas qaabkee baad u bilowday maxaase kugu dhaliyey wallaahi cabdisalanow horta baahiyo badanoo jira awgeed ayaa ugu dhaliyey maaragtay inaan tiimka asaaso waxyaabaha ka mid ah waxay tahay iyadoo ay jirto in qaxootiga hadda aan joogno loo qabto xalfado badan sida maaragtay maalinka qaxootiga adduunka maalinka dumarka adduunka walow haddana ay sii jirto inaan dhigno lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliya waxaan igu qasba waxay tahay iyadoosan ay jirin tiim matala fankii soomaaliyeed ee dib u soo celsha iyadoo qowmiyadaha kale ee agaarkeenaha ay leeyihiin dad u ciyaara misna fanka aada ugu jira baahidaas wey midda aadka igu dhalisay maaragtay igu qasabtay in aan tiimka sameeyo waa tahay kooxdan aada dhowaan aas-aastay oo aada macalinka u tahay cayaaraha aada barto maxaa qeyb ka ah wallaahi ciyaaraha aan baro dhowr ciyaar weeye fankan wuu isku qaabo badan yahay midda u horeysa aan baro waxaa weye waa hidaha dhaqanka dhaantada inta badan dadka hadda xeryaha qaxootiga ku nool dhaantada aada uma saxiiseeyaan balse waxaan baraa dhiisha ciyaarteeda dhaantada qaababka loo ciyaarayo cayaaraha aada barto bal haddii aad sharaxaad naga siiso wallaahi way iska ciyaar badan tahay iska dhil badan tahay dhaantada hadda laakiin maadaama aan bilow aan nahay waxaan baraa dhowr ciyaarood oo qaabka loo ciyaaro dhaantada sida cagta laiskula helo iyo sacbiska sida maaragtay qoorta iyo looga dheelo maaragtay jilbaha dhowrta ciyaarood ayaan baraa hadda waa tahay kooxdaada tirahan ilaa imisa ayay gaaraysaa halkeysa idin ah in xarun oad ku shaqaysaan wallaahi kooxdeedu waa toban toban ciyaartoy weye wallaahi hadda ma jirto meel anaga haddaan dhihi karo saldhig weye halkaas laakiin meel meesha alla meeshaan dhahno way ku habboon tahay ayaan la aadnaa oo aan ku qabanaa misena ku ciyaarnaa waa tahay shaqadan waa shaqo taageero dhaqaale u baahan n yaa idinka gacan siiyey tan iyo xilliga aad bilowdeen mase jiraan ballanqaadyo laydin sameeyey maya wallaahi ma jirto cid maaragtay annaga hadda ballanqaad noo samaysay mise naga taageerto ee waa annaga maaragtay jeebkeenu maa isticmaalnaa inta badan waxyaabaan isku dirnaa markaan baahano in aan samayno in yaroo lacag waan isku aruursanaa ka gadaalan baa baxnaa oo meeshii aan tagnay gaari aan ku raacnaa ma jirto wax dhaqaale ah ama ballanqaad nolo sameeyey waayahay xeryaha jiilka ku barbaaray waa jiil dabcan afkoodiiba ka baahan marka fal naga tago inaad kala dhiciso ood hawshaan bilowdo juudiinta lagabaa kaaga baxay wallaahi cabdisalaanow inta badan wakhti badan xilli kastaba waa meeshii aan ku arka hal ama labo dhallinyaro ah waxaan uga digaa in xilli walbaba wax walba ay ka hormariyaan afkooda ee dhaqankooda ay ku dhaqmaan wallaahi juhdi aada u ballaaran inta badan aniga maasooyinka aan sameeyo waxa ay ka hadlaan dhalintii iyo afkii soomaaliga iyo dhaqankeennii waayahay embeesa haddii bal aad hal maanso ood ka diyaarisay qaxootiga aad soo qaadato maxaa naxasuusin kartaa wallaahi maanso cusub baan u hayaa oo aad inta badan aada qiimo u leh kana hadlayso da'yartii dhibka iyo qaxarkii ku haysto xeryaha qaxootiga iyagoo wax bartay haddana maaragtay waxbarashadii markay damcaan inay shaqaystaan waxyaabo aan munaasab ahayn lagu xiro waxaan leeyahay quwad ma lihiya awoodeed qarashkana ma heli karo qool dheer ma diri karo intaan ahay qaxooti qoraalkan dhigayana da'yartii qaxooti yaa xaqoodii leexsaday midka bogan qur-aanee maadigana qulquleeya ahwaal lama qiimeeyee lacagtaa wax ka darisaa qalbigan ka ooyaa maalmaan qashuuca markay ishu qabatana khayrkii halkuu tegey inta uu qabqaybsiyo qabiilaysi uu jiro hooyada aan la qadarinin qiimo male adduunyadu qaladkaygu waa maxay ma qaxootinimaa quwad laygu sheegan quu duucan ma qaatay qamadi iyo mawrday quus ka yihiin dameeruhu laba bilood mar qaataa maxaa laya xaqirayaa qaxarkiiyo dhibaatada qaska jira qaxootiga yaa qarash ka cunaya inta laalush qaatuhu khamiiskiisu cad yahay qiimo ma lahan aadmigu qof kastaa wuxuu dhigo wuxuu waayo soo qoray soo qayaanay aadmiga qiyaamuhu markuu dhaco qoortaa lisu suraya maasada taxda yar ayaan ka sameeyey waayahay ugu dambayntii maxamed aadan imbeesa halabuur da'yar oo waxaa tahay dadaalkiisa haatan oo bilow yahay dabcan bulshadana qaxootiga aad matalaysaa maxay tahay fariintada ama codsigaaga aad u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed
horta fariinta ugu weyn aan u jeedinaa waxay tahay in hadeweynta soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay isku xirnaadaan waxaan leenahay dal aada u ballaaran waxaan leenahay maaragtay dhaqan aada u weyn oo maaragtay ah in afkeenna hooyo xilli walbaba maaragtay aan kor u qaadno aan baraarujino da'yarta si aan ugu dhiirigelinno in dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba inay anfacaan midda kalena waxay tahay in alla kacabsi laisku waafajiyo oo maaragtay wanaagga lagu dadaalo iyadoo hadda ay jirto in dalkeennii uu jiro qalalaasi iyo qaxar siyaasadeed waxaan ku baraarujinayaa daayarta walow anaga hadda qaxooti aan nahay waxaan rabaa daayarta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in niyadda mar ay geliyaan in dalkoodii ay ku laabtaan oo ay maaragtay hal abuur iyo shaqo ay ka sameeyaan aad buu u mahadsan yahay kaasin wuxuu ahaa maxamed aadan sugaal oo ah halabuur qaxootiha oo iigu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa xagaag saaxibayaal iminkan haddii aan jalleeco sheekooyinka la xiriira arrimaha abaaraha iyo barakacayaasha todobaadyadii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab waxaa soo gaaray qoysas badan oo kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya kuwaas oo u badan waayeel iyo caruur aan u adkaysan karin daruufaha ay ku nool yihiin iyadoo inta badan qoyska soo barakacay ay yihiin kuwa xoolahoodii ku waayey abaarta dabada dheeraatay ee ka jirta qeybo ka mida soomaaliya iyadoo tan iyo xilligii barakacayaashaas abaarta ka soo barakacay ay soo gaareen xeryaha aysan wax gargaara ka helin haydaha samafalka ayaa waxaa jiro dadaallo iyo isxilqaan ay wadaan qeybo ka mid ah bulshada qaxootiga ah haddaba sidee baa loo caawin karaa dadkaasi ku dhibaataysan buulobakhti oo ku taala galbeedka xeeda dhagaxley waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey axmed cali axmed oo ah guddoomiye xaafadeed ku nool xeryaha dhadhaab aad mahadsan tahay axmed cali axmed ayaa la dhahaa waxaan ahay nin dhalinyaro oo xerada qaxootiga dhagaxley ku nool oo guddoomiye ah oo qaxootiga soo galay nineteen ninety two up to nowna joogaan waxaa lagu caawin karaa in loo sameeyo guryo alaab adduun dhismo oo la caawiyo oo masaajidada aan ka istaagno oo nin alla ninkii dhaqaalaha ay ka haynin baan isdaba qabanno oon iskicino waxaan wax dhammaanaya ma maanta way- hadda way joogaan beri way imaanayaan qof qaawan oo ilmo yaroo habeenka seexanaya joogaan kor laga saaraya iska jiro waxaan rabaa dadkaas in loo gurmado oo sidii soomaali ahaan wax loogu qabto qaxootiya xerooyinka dhagaxley sida hadda blogyo oo kale hadii laga qaado blog kasta laba kiilo bariis kiilo bariis eh, bo- boosho ah kiilo bur hadii laga qaado dadkaas dawracaadka waxbay u taraysaa kiilo sokor waxbay u taraysaa in la isla qabto gacmaha wada jir bay wax ku qabtaan maadaama xerada dhagaxley aana nin dhalinyaro ka tirsan bulshada guddoomiyaasha kamid ah oo bizero xaafadda bizero laha khaasatan waxaana dagaa in tarwacaad loo sameeyo sidii loogu gargaarka loogu gargaaro lacagna loo aruuriyo wax alla wixii raashin loo qaban karo loo sameeyo. waxaa kaloon aan indaresinaa in aan hayad waxba laga sugin cid hadda hayad wax u qabanaysa meesha ma joogo waxaa la rabaa in hayad waxba laga sugin idinka isdaba qabataan soomaali ahaan aad isdaba qabataan dhinaca kale guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa sheegay in bulshada qaxootiga ay bilaabeen caawinta qoysaskaasi ka soo barakacay abaaraha maadaama aan lagu daawan karin dhibaatada ay ku nool yihiin haddaba waa kan cabdulaahi cali aadan geedow oo arrintaasi ka waramaya ee dadka qaxootiga caawinaya dad fara badan oo dhalinyaro oo kacay baa jira ama whatsapp ama facebook waxaa ku aruuriyaan ee dadka waxaa u aruurinaya oo markaasta sii baa lacaga qaybinaya oo dadka baahanaha masaakiinta siinaya marka dadka qaxootiga iyo dadka caalamka jooga ama dadka dibadaha jooga ee ninba tabartiisa iyo karaamkiisa iyo aragtidiisa maadaama qof kasta oo culeys u haysto oo wadamadii dadka ku noolaa dadkii soomaaliya jooga iyo kuwa etoobiya jooga ay ku soo cabanayaan dadkii kale ehelkooda ahaa ee dadka wixii ay kari karin way karayaan ee soomaalida way caawis- iscaawisaa laakiinse waxay tari karaan baaba iska yar Ee, waxaan rajaynayaa haddii allah awoodi la idmo ee iyadoo kaashanayna dowladda kenya in dadkan mataqaanaa noloshooda wax laga bedeli doono tusaale ahaan le- waxaan rajaynaynaa inay hoy helaan waxaan rajaynaynaa inay ah, wax emergency ay helaan laakiinse had waqti ilaa hadda qof wax sheegay ama hay-ad ha noqoto ama deeqbixi ha noqdo ama qolo kale ha noqoto ilaa saacaddan qof wax soo sheeg mala laakiin rajada nada maxumo
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin barnaamijka aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadihinaya mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
Laamadoodi waaye intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee v o a ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigeena ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaaliya at v o a news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka instagram-ka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga